guddiga doorashooyinka somalilan ayaa maanta ka hadlay halka ay marayso tirinta codadka doorashooyinka madaxtooyada ee qabsoontay isniintii lasoo dhaafay afhayeenka guddigaasi siciid cali muuse oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaanay jirin sanaadiiq la joojiyey ama la kansalay codadkooda wuxuuse ka jawaabay goorta la filayo natiijada doorashada wariyaha v o a ee hargeysa barkhad maxmuud kaariye oo shirkaasi jaraa'id ka qaybgalaya warbixintan soo diray afhayeenka guddida doorashada siciid cali muuse oo warbaahinta kula hadlay xarunta guddidaasi ayaa ka warbixiyey halka ay marayso tirinta codadku
tirintii gobollada qaarkoodna way soo dhammaatay gobollada qaarkoodna weli waa lagu jiraa maanta waxaa jidka ku soo jira iminka oo soo socda waxaa weeye sanaag sool iyo weliba saaxil burco waxaan rajaynaynaa ama gobolka togdheerba in berito ay hawlihiisu isagana ay soo dhammaadaan hadday maanta dhammaadaan beritan ayna soo gaadhaan weye micnuhu gobolka awdal isaguna waa la mid awdal qudheeda waxaan rajaynaynaa haddii ayan caawa iman berita subax iyaguna way nala joogaan hawshoodu waa dhowdhowdahay laakiin weli waxbaa u dhinaa gobolkan marood jeex ooaynu joogno waad ogtihiin oo waa gobolka ugu goobaha badan waxaanu inta badan ku hawlanayn oo ku mashquulsanayn waxaa weeye goobaha kala saaristoodii iyo soo ururintoodii soo xaraynta iminka waa la wadaa gobolka marood jeex way yimaadeen balligubad leh iyo sallaxliba waa soo xidhoodeen waxaa inoo dhiman gabiley iyo hargeysa labadaa degmo hargeysa sidaa la socotaan shalay gelinkii dambe baanu bilownay ilaa xalayta waa laga shaqaynayay goor dambe saacado dambe waxaanu rajaynaynaa in ay naga soo dhammaato maalmaha dhow ee soo socda afhayeenka oo ka hadlayay jiritaanka warar la xidhiidha in la joojiyey ama la kansalay sanaaduuqda qaarkood waxau sheegay inaanay jirin wax sanduuqa oo sidaasi la yeelay waxaanu xusay in sabab loo yeela aanay jirin kansalgaraynta berigii hore doorashadaynu gelin jirnaa wax la kansalgarayn jiray halka waxba lama kansalgarayo kansalgarayntu laba wax bay ku timaadaa mar waa sanduuqa oo la qaato oo lala tago oo sanduuqiisi inta lala tago dee meel lala qabto wixii doon lagu soo sameeyo meelna waxaa weeye sanduuqaasi oo wax lagu guro oo waraaqa lagu guro maanta waxaynu goob kasta geynay waraaqihii dadkii halkaa ku qoraa ee ku codaynayay waxaynu ku darray boqolkiiba laba oo siyaada ah waxaanu haynaa goob kasta waraaqa ka soo noqday haddii ay ahaan lahayd waxaan xisaabsanayn oo xisaabtu ay si kale isu rogayso ay ahayd sanduuqa buuxi dee waraaqahaasi ma soo noqdeen taasi waxay idinka markhaanti kacaysaa sida iyo nidaamka aynu qaadanay iyo habka aynu qaadanay inuu yahay mid aan haba yaraatee wax musuq ah ama musuq maasuq ah aan lagu samayn karin geesta kale mar la weydiiyey marka la eego halkay joogaan iyo waxa u qabsoomay intaa kadib waxa u hadhay waxa uu ku jawaabay maxaa ku xiga waxaa ku jira in lagu dhawaaqo dhawaaqistu mar un bay imanaysaa waa marka waxaasoo dhan la dhammeeyo laakiin haddaad iweydisaan imise qaadanaysaa iinma sheegi karo inma oran karo waa berri waa saa dambe waa saakuun ama waa wiigga dambe ama waa toban casho ka bacdi waayo wax walbi dhacdada taagan bay ku xidhan yihiin hadba sidii wax u dhacaan dacwadu u dhammaadaan marka commisshonku wuxuu doonayaa inuu xaqiijiyo wax kasta oo aanay meelna wax ka dhinaan ha soo dhawaysanina hana haraagsanina walow hadalhaynta u badan ee ka dhex jirta somalilan wakhtiyadana ay tahay natiijada doorashadii qabsoontay isniintii islamarkaana ay dadku aada u dhegtaagayaan haddana guddida doorashadu waxay dhowr jeer ka digeen faafinta warar la xidhiidha natiijooyin lagu baahiyo dadka dhexdooda taas oon guddida doorashada ka soo bixin barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa dhinaca kalena xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa goor dhoweyd sheegay inay hakiyeen la shaqaynta guddiga doorashada inta lagu guda jiro tirinta codadka ee haatan socota wakiilada xisbiga wadani u qaabilsan xarunta guddiga doorashada ayaa sheegay inay tallaabadan u qaadayaan kadib markii guddiga doorashadu uu iska indhatiray cabashooyin la xidhiidha waraaqo aan sax ahayn oo lagu codeeyey oo laga dhex helay sanaadiiqda codbixinta cismaan afgaab oo ah guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga wadani kana mida wakiilada xisbiga ayaa waxa uu sheegay amaba uga hadlay ismaaciil xuseen farjar oo la kulmay ugu horreynna waxa uu ka jawaabayaa go-aanka ay qaateen
way jirtaa arrintaasi hadda waxaan hakinay dhammaan task force ahaan qoladii wakiilada xisbiga ugu jira goobaha tirinta codadka gobolada waanu hakinay si kumeel gaada waxaan u hakinay waxaanu ku celinaynaa go-aankana hakintana musharaxii xisbiga iyo iyo madaxdii xisbigaanu ku celinaynaa si ay uga gaadhaan go-aankama dambaysta maxaa hakiseen markaa waxaanu hakinay waxyaabihii tirintii socotay baanu hakinay ee goobahaasi ka socotay baanu hakinay dhatantry baa ka dhacaysay jekin baa ka socday waxaan u hakinana inaana ku qanacsanayn sida wax socdaan gomashka doorashooyinka qaranka waxaan u gudbinay cabashooyin baan u gudbinay iflis baan la horyimi cad in doorashadii kushubasha ay dhacday gobollo badan ay ka dhacday maroodishax ay ka dhacday boor awdal ay ka dhacday saaxil ay ka dhacday waxaanu soo haynaa bugaagtii lagu codeynayey oo baan haynaa oo cad aan soo bandhignay sidaad sawirada ka arki doontaan haddii ilahay ka dhigo tirooyinkii oo aan iswaafaqaynin oo sanduuqii oo aan goobtii la keenayn markay mushkuladii la arko in dib sheekin la sameeyo baan commishinka doorashooyinka ka codsanay aan u gudbinay oo tiro si randomlia loo eego tiro forty percent la eego goobaha qaarkood iyo maroodijeex iyo goobo lamida marka cabashooyinkaas oo commishinkuna waxba ka qaban waayey iyo cadaymo fara badan oo aanu hayno inay musuq maasuq baahsani oo dhacay saa darteed dee inaanu joognaa waxay oo aanu anagu haddaanu nahay wakiiladii xisbiga commishinka inaanu sii joogno oon hadda kusii jirno iyadoo go-aanka kaba dambaysta uu yeelanayo musharaxa xisbiga iyo madaxda xisbiga ay yeelanayaan inaanu kusii jirno dee ma xalaaleyn karno waxaanu arkayno xaraana waan gartay laakiin waxaad tirahdaa waxaan joojinay inaanu la shaqayno hanaankan cod tirinta sharciguna wuxuu dhigayaa inaad markhaati ahaanun u joogtaan goobta oo haddaa ka baxdaan haddii kaleba ay tirada soconayso arrintaas ma jirta
waa arrimaha commisshinku hadda kasoo yeedhaya weeye oo leanna waxa weeyaan xataa hadallada aanu kasoo yeedhay waxaa ka mid a gariiqaan la taliyaha gariiqaanka ee commishinka saa darteed dee wax ma shay xaaraani ma xalaaleyn karo kuma xalaaloobeyso way sii soconaysaa iyo way soo soconaysaa midna kuma xalaaloobeyso xaaraani waa xaaraan ereygan aada isticmaalaysidaa ah markaad leediin waa ka baxnay iyo wayna dhegaysan waayeen taas macnaheed waxa weeye kalsooni kuma qabno guddiga doorashooyinka dacdiisa haddii ay sidaa usii kusii socoto oo dee markaad cabasho keento cabashadaadii oo mid orala markaad keento iyo mid qoraala markaad keento labadiiba ay jawaab waayaan macnaheed waxay noqonaysaa inaana de kalsoonidu way lumaysaa laakiin markii horena way ku kalsoonaydeen oo dhowr jeer baa laidin weydiiyo ilaa iminka ka hor intay natiijooyinka soo baxeen intii hore ku kalsoonaydeen maxaa isbedelay shaqadu intaanay bilaamin waanu nidhi oonu ku kalsoonahay dee manay jirin sabab aanu markaa kalsoonida aanu u dadafayno kalsoonidooda laakiin markii shaqadii sideedaba intii hore tiyari bay ahayd shaqadii markii la howlgalay ficilkii markii uu yimi shaqadii ay timi ee shaqooyinkii meesha wixii soo galay ee baadilka ahaa ay waxba ka qaban waayeen de markaa kalsoonidu iyagaa lumiyey annaga maaha kuwa kalsoonida daradu ay ku dhacday iyagaa lumiyey markaa su-aasha ugu dambaysa ma waxa qabtaan inay jiraan waraaqo lasoo daabacay oo lagu codeeyey oo aan ahayn kuwii laisku ogaayay guddida doorashooyin gacantu ku hayay waxaan soo bandhignay buugaag baan soo bandhignay buugtaasi waa dabcan waa lagu codeeyey waxaanaad arkaysaa warqadan haddaad iminka adiga ay ku tusaan dhammaan waraaqaha goobta laga soo buuxinaya ee d1ka isma isma daboolayaan boqolaal boqolaal goobood oo aanay isdabooleynin tirada warqadan ku qoran iyo tiradii meesha loo geeyey iyo wax saa darteed waxay noqonaysaa in la tiriyo in la tiriyo oo dib loo eegana way way diideen marka waxaa cad bugaagtan aanu hayne aanu soo qabqabanay waa bugaag lagu shubay waa tirooyinkana waa ta khalkhalka ku keenaysa waana ta keenaysa in gobollo badan oo aan ay ay ay ay sanaaduuqdoodii si buuxdhaafa loogu soo sameeyey cismaan waa arrintan waa xasaasi xilli xasaasina oo lagu jiraa doorashaana la galay si qurux badan bay u dhacday dad badan baa laga yaaba arrintan xasaasi maxaa xal u aragtaa maxaad soo jeedin lahaydeen oo aad odhan lahaydeen sidaasaa wax loo sixi karaa sida ugu wanaagsan
waxaanu xal u aragnaa horta marka horse dee commishinka doorashooyinka qaranka waxaanu ka codsannay in la jeekin la sameeyo annagu sida sharciyadda waddankan u hoggaansannahay xeerarka doorashooyinka lagu dhaqayo ayaanu dhammaantood ayeedsannahay annagu mar walba waxaanu diyaaru nahay in natiijadii saxda ahayd la helo waraaqaha sanaaduuqda ku jiraana qaarna waa waraaqo xalaala oo lagu codeeyey oo loogu codeeyey xisbiyada qaarna waa waraaqo xaaraana oo lagu dul shubay saa darteed labadaa waraaqood in la kala saaraana waxay ku imanaysaa in in in ay timaado in sanduuqa la eego oo la eego dhibtan dhacday la eego oo cabashadayada ay commisshinku udhg u dhug yeeshaan
kaasi waxa uu ahaa cismaan afgaab oo ah guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga wadani kana mida wakiilada xisbiga wadani u qaabilsan guddiga doorashada somalilan waxa uu u waramayay ismaaciil xuseen farjar halka aad kala socoteenna waa v o a dhegaystayaal waxaa naga xasuusinaha inaan isku dayno inaan helno xubno guddiga doorashada hase haatee ilaa iyo haatan nooma suuragelin marka ugu horreysa aynu helnana jawaabtooda ayaan idiin soo gudbin doonaaye isla wararka doorashooyinka somalilan intaynan ka bixin kormeerayaasha caalamiga ee dusha kala socday doorashada somalilan ayaa maanta qabtay shirkoodii jaraa'idda ugu dambeeyey kahor intaanay somalilan ka dhoofin waxayna kaga hadleen wixii ay ku arkeen doorashada somalilan inkastoo ay sheegeen in doorashadu ay guud ahaan u dhacday si waafaqsan heerarkooda doorashooyinka caalamiga haddana waxay xuseen inay jireen dhacdooyin ay diiwaangeliyeen intii ay doorashadu socotay sagaal mustafe ayaa warbixintan ka soo dirtay kormeerayaasha caalamiga ah ee dusha kala soconayay doorashada madaxtinimada somalilan ayaa mar kale qabtay kulan warbaahineed oo ay faahfaahin dheeraada kaga bixinayaan waxyaabihii ay ku arkeen doorashada somalilan kormeerayaasha caalamiga ah ayaa sheegay inay diiwaangeliyeen dhacdooyin kala duwan oo ay ka mid ahayd xanibaada baraha isgaadhsiinta bulshada inaan goobaha shuruucda doorashada si isku mida loo raacayn meelaha qaarkood oo ay ku arkeen dad da-doodu yar tahay oo codaynayay iyo dhacdooyin kale hase ahaatee waxay sheegeen in guud ahaan doorashadu ay u dhacday si waafaqsan heerarka doorashooyinka caalamiga ah suusan muwabi oo ka tirsan kormeerayaasha caalamiga ah ayaa sheegtay qaar ka mid a dhacdooyinkii ay diiwaangeliyeen waxaan kormeernay ololihii doorashada oo ahaa mid xiise leh islamarkaana ay dadweynuhu aada uga qayb galeen intii ololuhu socday waxaan diiwaan gelinay weedho xadnaf leh oo ay isticmaalayeen musharaxiinta loolamayey sidoo kale waxaa jiray warar la xidhiidhay inay dhaceen handadaad iyo weeraro loo geystay qaar ka mida musharaxiinta sida weerarkii lagu qaaday guriga musharaxa xisbiga wadani waxaa kale oo diiwaan gelinay inay jirtay wacyigelinta doorashada oo u muuqatay mid aada u yar hase ahaatee michael wallis madaxa kormeerayaasha caalamiga ah ayaa sheegay inay dhacdooyinkaasi ahayn kuwo wax u dhimaya hanaanka doorashadu u dhacday
and although there were significant in some cases irregularities or flaws, they did not occur on a sufficient scale to, in our opinion, undermine the integrity of the process as a whole.
doorashada aan kormeerray waxay ahayd mid si nabadgelyo ah u dhacday inkasta oo meelaha qaarkood ay jireen waxyaabo badan oo khaldan haddana may gaadhsiisnayn heer lagu tilmaami karo in ay hoos u dhigayso heerka doorashada looga baahnaa in ay u dhacdo waxaan si gaar ah u eegnay warbaahinta oo aan u arko inay xilligan si isu dheeli tiran u tebinaysay barnaamijyada xisbiyada inkastoo ay jireen arrimo gaar ah oo mudan in la dul istaago waxaan kale oo jecelahay in aan tilmaamo weedhihii xanafta lahaa ee ka dhashay xilligii ololaha doorashada iyada oo xiisaddu ay mararka qaarkood gaadhaysay meel aad u sarraysa waxaase xusid mudan in ay jireen xoogag daaha dabadiisa iyo si muuqataba uga shaqeeyey in arrimahaasi loo xalliyo oo hore loo dhaafo tallaabooyinkaasina waxay ahaayeen kuwo si wanaagsan u midho dhalay
michael wallis ayaa baaq u jeediyey saddexda musharax ee ku tartamaya doorashada islamarkaasina sugaya natiijada codbixinta We know that there have been announcements from different quarters about different results that have often contradicted each other, and perhaps that's inevitable in an environment where we wait between election day and the announcement of preliminary results. As I've said before, elections are difficult. They're competitions.
waxaan la soconnaa inay jiraan natiijooyin iska soo hor jeeda oo la faafinayo innaga oo ku jira xilli doorashadii ay dhacday islamarkaana natiijadii la sugayo sidii aan horeba u sheegay doorashooyinku way adag yihiin qof baa guulaysanaya mid kalena wuu guuldarraysanayaa waana waxa doorashaduba ay u taagan tahay inta badan dadka guuldarraystaa aad uma faraxsana waa wax laga xumaado in aad tartan gasho oo haddana guuldarraysato waana xilligan oo kale marka dadka laga guulaystay ay dareemayaan niyadjab sidaas awgeed waxaan ugu baaqayaa shacabka somalilan in ay ku taagnaadaan hannaanka doorashada waxyaabaha aadka u wanaagsan ee somalilan leedahay ayaa ah in ay jiraan sharciyo qoran iyo weliba hanaan dhaqan oo lagu xalliyo dhibaatooyinka ka dhasha doorashada waa arrin aan ogahay in ay halkan si weyn uga shaqayso aniga oo sannado badan ka shaqaynayay waxaan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada oo dhan in ay ixtiraamaan hannaanka doorashada ee u degsan guddida doorashada iyada oo haatan ay socdaan tirinta codadku waxaan ugu baaqayaa dhinacyada oo dhan in ay ka war sugaan tirinta codadka waxayna guddida doorashadu ay u baahan yihiin xilli ay hawshaas ku qabtaan call on everyone to allow them to complete that count diligently. That's what they're doing now, and they need the space to be able to do so.
kormeerayaasha caalamiga ah ayaa sheegay inay lix bilood kadib soo saari doonaan warbixin dhammaystiran oo ay kaga hadlayaan wixii ay ku arkeen doorashooyinka somalilan sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
waa tahay aad bay u mahadsan tahay sagal sida halkaad weli naga dhegaysanaysaanna waa v o a weli isla wararkii doorashada somalilan ayaynu ku jirnay ee doorashadii somalilan looga dareeray toddobaadkan ayaa ahayd tii ugu horreysay ee nooceeda ah ee loo isticmaalo farsamo casri ah oo lagu aqoonsanayo codbixiyaha si looga hortago in qofku uu laba jeer amaba ka badan codeeyo wariyaha v o eda salim salamoon ayaa warbixintan arrintaasi ku eegaysa waxaa inoo soo koobaya cabdixakiim maxamuud shirwac toddobaadkan dadka reer somalilan waxay u dareereen codbixin taariikhiya oo madaxtinimo howlwadeennada waxa ay hirgeliyeen teknolojiyadda qofka isha laga sawirayo taas oo ah markii ugu horreysay ee loo adeegsado doorasho qarana si codbixiyaasha looga ilaaliyo inay hal mar wax ka badan codeeyaan somalilan oo goosatay weli madax banaanideeda jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ama aqoonsan howlwadeennada gacanta ku haya sida oo kale waxa ay qaran ahaan sameeyeen qoraal culus oo ku aadan sharciyadda hannaan dabiici ah oo lagu garto qofka codbixiyaha sida kaadh aqoonsiga iyo khad aan masaxmayn ma aha kuwa rasmiya warqadda aqoonsiga waa la mala'waali karaa khadkana waa la masixi karaa somalilan dareenka laga qabo codka oo lagu celceliyo doorashooyinkii hore ayaa la yaqiinsaday haddaba sharciyadda hannaankan ayaa wax layska weydiinayaa sida kalastios juma oo ah brofeseer horumarinta caalamiga ka dhiga hartford kennedy school in loo dhaqaaqo teknolojiyadda lagu sawiray buuda ishu waxa ay meesha ka saartay dareenkaasi sidoo kale waa barnaamij somalilan kor uga qaadaya dalalka ku xidhiidhsan oo ay ka mid yihiin nigeria iyo kenya marka doorashooyinku aanay si wanaagsan u dhicin caadiyan waxa ay keenaysaa aragti ah in afrika aanay diyaar u ahayn ee dimuqraadiyad sidaasi waxaa v o u sheegay juma sidoo kale waxa uu sheegay in hannaankan lagu sawiray buuda ishu uu somalilan ka caawinayo inay kor u qaado hannaankeeda dimuqraadiyadda iyadoo uu ku daray kuwa haysta teknolojiyadda ugu wanaagsan sida hannaanka faraha loo dhigo oo kale qof kasta indhihiisu waa u gaar sababtoo ah buuda isheennu waa hannaan aad u adag waana qaar aad loogu kalsoonaan karo marka loo eego hannaanka kale biometriga si qofka shakhsiyaddiisa loo helo iyadoo bu'da isha la eegayo waa in isha qofka laga qaado sawirro ay tayadoodu aada u sarrayso si loo diiwaangeliyo intii suurtagal ah xogta ugu wanaagsan markii hore somalilan waxay la xidhiidhay cilmi baadhayaal ka tirsan jaamacadda nort dame oo ku taala indiana kuwaasoo ku horumaray teknolojiyadda sawirada indhaha si ay u eegaan suurtagalnimada teknolojiyaddan saraakiisha doorashaduna waxaay sameeyeen daraasad tijaaba ah si ay u tijaabiyaan hannaan kala duwana si ay warcelin bulshada u weydiiyaan hannaankan xali na waa la aaminay ayaa uu mar kale yidhi juma tirinta codadka ayaa socota si uu u soo baxo hogaamiyaha shanaad ee jamhuuriyaddan soomaaliya ka go'day sanadkii kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii madaxweynaha hadda xilka hayaana ma doonan in dib loo soo doorto isagoo jidka u sii baneeyey saddexdan tartamayey in ay jagadan hantiyaan kormeeyaal doorashada kor joogay oo ka yimi toddobiyo labaatan dal ayaa arrimo gaar ah ka soo helay in ka badan kun iyo lix boqol oo goob codbixineed balse wax dhib ah lagama soo sheegin hannaanka isha qofka lagu sawiray kaasi waxa uu ahaa cabdixakiim maxamuud shirwac oo inoo soo koobayey warbixintii saalim solomon